halkani waa washington laanta af soomaaligaha idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka miterban hirarka f m yada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan boggiina internet-ka ee v o a somali com
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa habeennimo talaado ah oo bisha diseembarna ay tahay shan iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka barnaamijka waa go'aankaaga ah ee badi dhallinyarada looga hadlo caawa waxa uu noqonayaa barnaamij ku celisa waxaana inala socodsiin doona sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdisandheere wuxuuna ku saabsan yahay fayadhowrka hase ahaatee marka hore waxa aad ku soo dhowaataan wararkii dunida oo aan idiin akhrino
dugsiyada ku yaala magaalada los angeles ee gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa maanta la xiray saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in ay jirto halis dhinaca ammaanka ah hase yeeshee ma aysan faahfaahinin nooca halistaasi wararku waxa ay sheegayaan in halista noocan ah ay ku lug leedahay boorsooyinka ardayda ay ku qaataan buugaagta oo la sheegay in laga yaabo in halis ay ka imaan karto waxaa sidoo kale la sheegay in halista soo gaartay booliiska ay ahayd hanjabaado dhinaca elektroniga loogu soo diray booliiska ayaa waxa ay tilmaameen in xaaladdu ay qiimeynayaan oo il gaar ah ay ku eegi doonaan qiyaastii lix boqol iyo afartan kun oo arday ayaa la sheegay in maanta ay guryahooda joogayaan oo aanay aadi doonin magaalooyinka waa iskuullada ku yaala magaalada los angeles ee gobolka california magaalada los angeles ayaa waxaa ay tahay hanaanka labaad ee ugu iskuullada badan dalka maraykanka kadib magaalada new york arrintan ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa laba toddobaad kadib markii laba qof oo lamaano ah ay rasaas ku dileen afar iyo toban qof oo rayid ah magaalada san bernardino ee ku dhow isla magaalada los angeles ee gobolka california maraykanka ayaa iminka waxa ay isku dayayaan in ay la tacaalaan halisaha la xidhiira dhinaca argagixisanimada hase yeeshee weli lama shaacin nooca ay tahay halista soo gaartay iskuullada ku yaala magaalada los angeles ee gobolka california
dalka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa waxa uu ku dhawaaqay talaadada maanta ah waxay ugu yeereen xulufo milatari oo ay ku midoobeen soddon iyo afar dal oo dunida islaamka ah wakaalada wararka ee dowladdu ay maamusho ayaa waxa ay daabacday war qoraal ah oo ay ku sheegtay in tallaabadan ay ku jiri doonto xarunta howlgallada milatariga oo ay ugu yeereen inay tahay mid milatariga si wada jir ay ugu howlgeli doonaan lagana dhisayo magaalada riyaad wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in argagixisadu warkan qoraalka ayaa waxaa lagu sheegaa nuraahda in argagixisadu ay tahay mid xadgudub ku ah sharafta ibni aadanka iyo xuquuqdooda sida warka lagu sheegay gaar ahaana xuquuqda dadku ay u leeyihiin ayaa la yiri xaqooda noolaanshiyo iyo midka amni ku-xigeenka boqortooyada sacuudi arabiya ahna wasiirka difaaca maxamed ibnu salmaan ayaa waxa uu ku sheegay shir jaraa'ida uu qabtay inaysan jiri doonin koox gaar ahaaneed oo argagixiso diiradda ay saaran tahay isagoo tusaale usoo qaatay in maanta dalal badani ay waxyeelo ku hayaan argagixiso badan oo kala duwan waxa uuna ka hadlay dalalka ah suuriya ciraaq oo daacish ay dhibaato ku hayso sida la yiri yeman iyo libiya iyo maali nigeria bakistan afghanistan iyo dalal kale hase yeeshee war-saxaafadeedkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in argagixisada ay dhan uga soo wada jeesan doonaan dalalkaasina ay yeelan doonaan iskaashi military
xogayaha gaashaandhigga maraykanka ash karar ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka barack obama uu mar kale ku adkeeyey in ciidamadiisu ay dardargeliyaan dagaalka lagula jiro kooxda daacish ee dalalka siiriya iyo ciraaq ash karar sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweyne obama uu ka dalbaday xulufada maraykanka inay taageero dheeraada ka geystaan dagaalka lagula jiro ururkaasi ee ka socda dalalka ciraaq iyo siiriya kaarar ayaa saxaafadda kula hadlayay maanta dalka turkiga halkaasi uu kaga qaybgelayo wadahadallo lagu xoojinayo iskaashiga ka dhanka ah kooxda daacish ee dalalka siiriya iyo ciraaq xulafada maraykanku uu hogaamiyo oo ay ka mid yihiin dalal badan ayaa waxa ay dhowaanahan wadeen weeraro dhinaca cirka ah oo ka dhana kooxda isis oo laga fulinayo dalalka syriya iyo ciraaq hase yeeshee weeraradaasi ayaan ilaa iyo hadda ku guulaysan in ay ka adkaadaan kooxda daacish inkastoo la sheegay in ay wiiqeen awoodoodii guddiga qaramada midoobay u qaabilsan nucleyerka ayaa rajeynaya talaadada maanta inay si rasmiya usoo afmeeraan baaritaanadoodii tobanka sano ka badan qaatay ee eedeymaha lala xiriirinayo inay iiraan ku dhaqaaqday samaysashada hubka nucleyerka madaxa hay-adda caalamiga ee quwadda atomikada yukiya amano ayaa u gudbiyey wakiilkiisa warbixintii ugu dambeysay taasoo ka bixinaysa jawaab cadow ku aadan haddii iiraan ay ku dhaqaaqday mar dambe mar kale in ay samaysato hubka nucliyerka ammaando ayaa xubnaha guddiga u qaabilsan qaramada midoobey u sheegay in inkastoo hay-addu aysan u suurogelin inay faragelin dheeraada ka hesho wixii ay samaysay baaritaanadeeda ayaa haddana waxa uu dhanka kale sheegay in ay awood u yeesheen inay keenaan sawiro guud ahaan muujinaya hoosha sida ay tahay ammaano ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu rajeynayo inuu saxaafadda la hadlo isla maanta isagoo faahfaahin dheeriya ka bixin doona waxyaabaha quseeya warbixinta ama kama dambaysta ah iiraan ayaa heshiis lagu soo afjaraya dhaqdhaqaaqeeda ku aadan nucliyerka la saxiixatay dalalka maraykanka britain china faransiiska ruushiya iyo jarmalka si looga qaado cunuqabateyntii saarneed muddada aadka u dheer habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda habeennimo ee barnaamijka waa go-aankaaga ee laanta afka soomaaliga ee v o e da waa hagaag dhegaystayaal waxaad goordhow maqli doontaan barnaamijkii waa go-aankaaga oo ku celisa caawa barnaamijka waxaa inala socodsiin doona sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi sandheere waxa uuna barnaamijka ku saabsan yahay fayadhoorka halka aad nagala socotaan weli waa v o a washington dhegeystayaal laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da waxaaad kala socon kartaan ciddiina ay seegto dhinaca internetka websaytka v o e da ee v o e somaali com nadaafaddu waxay qayb weyn ka tahay fayaqabka bulsho walba magaalada boosaaso waxaa ku yaalla xeryo dhowr iyo soddon kor u dhaafaya halkaasi ay ku nool yihiin dad barakacyaala xaaladda caafimaad ee xeryahaasi ayaa hadda ka wanaagsan sidii hore marka dadkii marka dadka xeryihii aanaadeen marka dadka xeryuhu ay iska xil saareen nadaafaddii deegaanadooda wariyaha boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan kaga hadlaysa arrimahaasi xeryaha ay ku nool yihiin barakacyaasha magaalada boosaaso ayaa waxaa ka jira ololo looga hortegayo nadaafad xumada taasoo ku wajahan maaraynta qashinka biyaha iyo weliba in la helo cunto caafimaad qabta barakacyaasha ayaa lagu tilmaamaa dadka ugu liita ee ay saamaynta ku yeelato xanuunada ka dhasha fayadhowr xumada ka timaada nadaafad darrada xiriiryaha barakacyaasha ee magaalada boosaaso ayaa v o a u sheegay in barakacyaasha iyo dowlada hoose ee degmada boosaaso oo ay iska kaashadaan nadaafadda xeryaha barakacyaasha iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyana ay si wada jira u qaadeen olole looga hortegayo nadaafad xumada cali barre ismaaciid aldhahan xeryaha kaamanka magaalada boosaasana qashinku intuu ku jira baana cudur ku jira moogta hadda asbuuciyii ugu dambeysay waxaan ku qaadnay soddon iyo toddobada kaan oo magaalada boosaaso waddada dheer oo madaxtooyada gasha ayaan olole ballaaran ka qaadnay waxaana way aad iyo aad baana ugu guulaysanay umana aanan kala harin macaa dowladda hoose iyo bowladda hoose aanu ka kaashanayna xagga magaalse ama nabadgelyada ha noqoto iyo xagga baabuurta labadaba iyo xagga agabka alaabta wax lagu ururinaya wax lagu qaadayaba marka taas waxa weeye waa mid annaga nagu qusaysa inaan haddii jeeralana aanu ku wacdigelinno ummadayada oo masquulaha hala mayro biyaha nadaafadda berkedaha madax bannaan oo maaragtay aan daboolayn oo wasaq caleynta ka soo baxa in magaranaysa kuloliin aan ka qaadno dowladda hoose oo marka aan maaragtay annagu fayadhoorka waa soo marray muddo badan baana ka shaqaynaynay haddana waxa aad iyo aad baan ugu guulaysanay ma haddana waxaa iska leh oo iska kaashaday wasaaradda caafimaadka iyo dowladda hoose moogta annagu waxaanu nahay gacnihii daba joogay oo hawshaas maamuulaya baanu nahay waxaad ii sheegtay dowladda hoose in dhinaca amniga iyo gaadiidka iyo aynay ka caawisay bal xooggii guraaya qashinka oo ololahan ka qayb qaadanayay xaggee ka yimaadaan bulshada way soddon iyo todobada kaani magaalada boosaaso ayaa magarantay awooddaas iska lahaa ilaah baana mahad leh waanu ku guulaysanay rag iyo dumar dhallinyaro odayaal looma kala harin aad iyo aad baanu ugu guulaysanay haddaa rabtid waa ku soo marinaynaa kormeer baanu kugu soo samaynaynaa goobihii aan wax ka qabanayna aad iyo aad baanu garanaysaa dowladda hoose ee nagu ammaantay annagoo waxaa baalashi baanu nahay baalashana waxa weeye waa waxaa ku duuli lahayd moogta marka taa iyadoo tahayna mahad weyn baan ugu qabnaa haddana wixii dhiman insha allah waa israacinaynaa diyaarna waxaan u nahay inaan nadaafadda ka shaqayn sababta annagaa kuna nadaafadda moogta dhinaca kale waxaa magaalada boosaaso ka jira shirkado qashinka u xilsaaran oo wada shaqayn la leh dowladda hoose ee degmada boosaaso waxaana ay shirkadahani leeyihiin gaadiid qashinka qaada iyo goobo ay u asteeyeen in qashinka la geeyo magacayga xasan maxamed maxamuud baa la yidhaahdaa waxaan ku magac dheerahay dhalo anugu waxaan nahay shirkadda alle aamin magaalada qashinka ka qaada qashinka garbiska qalalan baanu qaadnaa dareeraha dad gooniga qaada annagu waxaanu shaqaynayn dhowriga labaatan sano waxa waaye goobaha loogu talagalay oo qashinka laga qaadayaa waxaa keena gabdhaha keena magaalada laga soo xaaqaa meeshaasay dhigaaniin meeshaasaan ka qaadnaa meelaha aad dhigtaan waa imise goobood maxay ka samaysan yihiin bal sawir naga sii waxay ka samaysan yihiin waa meel loo dhisay oo loo hagaajay oo dowladda hoose dhistay waxa la dhigay haamo iyadana waa la soo wareejay waxay leedahay meeshii boqol iyo la seexdo iyo berked waa sagaal goobood sagaalka goobood baa lagu ururiyaa oo aan ka qaadnaa xagee laga keenaa qashinka marka qashinka magaalada dhexdeeda waxa waaye waxaa laga keenaa raashinka dhaca ama dekada laga soo qaado ama magaalaga ha laga qaade daawadu waa ku jirta annagaa qaadno waxaanu geynaa goobaha qashinka lagu gubo taasaa noo raacda annaga wixii dekada ka soo degaaya oo ama maraakiib ha noqoto ama dooya ha noqoto wixii wax lagu keeno baa la jeexaa waxaasbaa la soo ruriyaa kulli xaafadooy wixii maaragtay ganacsiya wax allo wixii la jeexo oo wasakh ah meeshaas goobahaas laysugu keena goobahaasaan ka qaadnaa xagee geysaan marka waxaa jidha goobaha la geeyo marka qashinka la geeyo waa la gubaa dabbaa la saaraa marka dabka la saaro gaarigu waa soo noqdaa sidii buu u qaadaa meeshii buu ku shubaa intee kilomitr u jidhaa magaalada boosaas meeshaas
waxay u jidhaa midna waxay u jidhaa toddoba midna lix goobood bay laba meelood baa la kelgeeyaa magaalada labada daafood oo midna xagga bariga ah midna xagga koonfurta baa la kala geeyaa labada meelood baa qashinka loo qaybiyaa waa gartay shaqaale aad u fara badan baa ka shaqeeya aan u malaynaya oo idinka inla shaqeeya kambaniga shaqaalaha waardiyaha maahe waxaa ka shaqeeya soddon qof oo goobaha jooga oo aan baabuurta ka harin
sanooyinkii hore waxaa xeryaha barakacayaasha ka abuurmay cudurro ay ka mid yihiin shubanbiyoodka jadeecada iyo wixii la mid ah waxaase muuqata in arrimahani iminka ay yaraadeen sababo la xiriira nadaafadda biyaha iyo goobaha deegaanka oo ay wax badani iska bedeleen sida uu v o e u sheegay gudoomiyaha kaamka barakacayaasha ee bariga magaalada boosaaso daahir maxamed cali faadulay haddaan kuu sheega waa runtaa horey aad dadku waa ugu dhibanaayeenoo waxay fariisan jireen guryaha kaamanka bannaanadu ay fariisan jireen daacuun shuban waxyaalo badan baa ka dhici jiray laakiin hay-aduhu musquulay u qodeen musquulahay u qodeen kuwa taya badan le maahanoo gododkooda waa gaagaaban yahay boqolkiiba boqol markaan kuu sheego laakiin dadku ayagaa iska xanaaneeyo waxay sameeyeen ayagaa iska xilsaari dadkii kaamanka waa ku ilbaxeen hawshii waxay sameeyeen baabuurka dhuuqidda u yeeraan oo dowladda hoose dowladda hoosena gacan bay ka siisay waa usoo direen laakiin qarashka ayagaa iska bixiya oo dadku ayaga macnaha dhibaatadii markay arkeen ilaa intee mitir ku qiyaastay ma badnaa laba mitir ama saddex mitir kan u dheer baa saddex mitira midka u dheer waa saddex mitir maciyoobu buuxsamaa ayagaa iska isku taxallujiya qaar baa isxil saara ayagu godad qota
gudoomiyaha kaamka bariga magaalada boosaaso ayaa v o e u sheegay in maalmaha qaarkood ay barakacayaasha u sameeyaan wacyigelin ku wajahan nadaafada waxaan samaynaa jamco kasta waa samaynaa waa marba gudi waxaan u samaynaa ku wareega kaamanka waa dowladda hoose waa nagala soo qayb gashaa sida xildhibaanka arrimaha bulshadao kale oo kormeer ballaarin ku sameeyo aan ka joogsanba oo aad noola shaqeeya marka dadku hadda ayagaa isku tashadeen aad moodaa
aad iyo aad ayagaa dadkumarka la barbardhigo sanooyinkii hore maxaad isleedahay nadaafadda way ka bedelmeen sanooyinkan dambe boqolkiiba boqol meelihii qashinku dhamnaan jira dadku hadda guryaba ka dhisteen waa seexan karaan boqolkiiba boqol hay-adaha caalamiga ah qaarkood ayaa waxa ay barakacayaasha ka caawiyaan hirgelinta bara caafimaad kuwo waxbarasho biyo nadiifa iyo goobo qashinka lagu ururiyo iyo guryo deegaan inkastoo qaar ka mida barakacayaasha ay weli ku nool yihiin guryo cooshad ka samaysan faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
magaalada muqdisho waxaa jira shirkado soomaali iyo turkiba isugu jira oo qashinka ka qaada magaaladaasi waxaana arintani kaalin weyn ka ciyaartay nadaafada magaalada iyo fayaqabka dadka caasimada ku nool wariyaha v o wd ee muqdisho axmed xasan colaad ayaa la kulmay cabdirashiid maxamed cali yuusuf oo ka mid ah dhalinyaro iyagoo samaystay shirkad qashinka qaada oo ka howlgasha laba degmo oo ka mida magaalada muqdisho cabdirashiid waxa uu marka hore ka hadlayaa goortii ay shirkadaasi hawsha bilowday bismilaahi waxaan bilownay sanadii labada kun saddex iyo tobankii aakhirkeedii annagoo dhalinyaro badana aa isu tagnay waxaan fikirnay waan abaabulnay inaan nadaafadda gobolka banaadir aan qayb ka qaadano waxaan abaabulnay in jidadka qashinka lasoo dhigay aan u qaadno waxaan abaabulnay in aan ka qaadno guryaha xaafadaha inaan ilaa aan gaadhsiinno inaan gurigii lambarinno bac aan siino qashinka aan nidhaahdo ku shub bacdaas oo aan ka qaadno wiig kaste laba mar maadaama aad sheegteen inaad abaabul badan aad samayseen qashin fara badan oo magaalada ama wadooyinka ha noqdaan ama xaafadaha ha noqdaan aad qaadeen yaa gacan idinku siinaya marka inaad hawsha noocaasa aad bilowdaan
cid gacan nagu siisay haba yaraatee ma jirto ganacsato oo dhaqaale haysata naguma siin maamulka gobolka banaadir qayb ka mid a oo nadaafadda shuqul ku leh bartem ayaan la nahay waxaan fasax ka haysanaa gobolka banaadir oo leysan ka haysanaa inaan qashinka qaadno meelo badan oo aan garaacnay sida u n habitaatka oo qaybta nadaafadda qaabilsan macnaha kamaanaan helin wax dhiirigelin ah magaalada muqdisho waxay soo martay iyadoo qashinka sida buurta oo u yaallo haddeerna waad dareemi kartaa xaafadaha annagu aan ka shaqayno sida boondheere shibis waad dareemi kartaa colaad qashinkoodu sidii uu yahay
markii laga hadlayo kale hadda nadaafadda magaalada muqdisho kale degmooyin badan qashinka inta badan waa laga qaadaa waxaan aragnaa gawaari waaweyn oo turkigu leeyahay ama haamo waaweyn oo waddooyinka dhinac yaal oo qashinka lagu shubayo marka hay-adaha turkiga oo kale wax xiriira mala leedihiin oo qashinka ama nadaafadda ka shaqaynaya maya wax xiriira oo aan la linahay turkiga qaybta oo nadaafadda qaabilsan ma jirto waxaa xiriir la leh gobolka banaadir qaybta nadaafadda annagu waxaan nahay bareebad maalin kasta labada degmo oo hore aan kuugu sheegay waxaan ka qaadnaa min afar kaariko oo qashin ah waxaan geynaa goob loogu talagala qashinka
maadaama ay sidaa ay tahay hadda nadaafadda in muddo aad soo wadeen sidaad sheegteen goobaha hadda aad ka shaqaysaan oo kale masalan lacago ay ama aad ka qaadaan qashinka ama dhaqaalo kale ood ku bixisaan ma jiraan haa waxaan leenahay xafiisyo waxaa ka shaqaynaa gaadiidaan leenahay xamaaliyaa shaqeeya waxaan leenahay dad mucayim ah oo guryo laba kun oo guri oo aan tiro koobnay oo aan qornay oo aan qashinka aan ka qaadno oon ugu talagalnay service yar oo bishii afar doolar inaan ka qaadno labada kun oo guri waxaa seef ka noqotay lix boqol oo guri kun iyo afar boqol waa kabna annagaa kabna oo jeebkeenna ka dhiibna dadka xoogaa hal sano iyo bar kadib waxaad u malaysaa inay soo fahmayaan inay qashinka laga qaado ayna iska bixiyaan khidmada yarta oo afarta doolar oo loogu talagalay gaadiidka iyo xafiiska iyo canuga oo xisaabiyaha ah afartaa doolar hadda boqolkii soddon ayaan ka helnaa toddobaatanna weli annagaa kabna
maku tala jirtaan hawshaan inaad sii ballaarisaan oo abaabulkeeda aad sii wadaan si magaalada ay si magaalada ay nadiif uga noqoto wasaqda ama qashinka laamiyadoo kale ama xaafadahoo kale lagu soo qubo aad iyo aad aad iyo aad waa ku tala jirnaa waa u dhabar adeegnay kharash badan ayaan ku bixinnay dakhli badan ayaan ku bixinnay rajadaynuna boqolkiiba toddobaatan waa ay noo fiican tahay hadda waxaa noo bilowday wadahadal qolooyinka u n-ka qaybta nadaafadda wadahadal ayaa noo bilowday gruubkayna qayb ka mida oo guddoomiyahayna nairobi ayaan hore aaday uu la kulmay marka rajadaynu hadda waa waa isfahmo weyna magaalada muqdisho oo kale markaad fiirisaan oo kale waktiyadii hore iyo hadda maxaa farqiga udhexeeya dhinaca nadaafadda oo kale wax weynaa udhexeeya wax weynaa udhexeeya maalinka aan bilaabaynay inaan xaafad ka qaadno qashin oo aan afar doolaraan bishii kaa qaadaynaa aan nidhi dadku aaday ula yaabanaayeen waxay ogaayeen qashinka iyadoo lacag lagu daro hadda laakiin dadku waa ay soo fahmayaan shirkado badan ayaa la sameeyey oo qashinka qaada dad badanaa wax isku dayey waa kala ordeen markay u adkaysan waayeen laakiin annaga waa u dhabar adeegnay aad iyo aad ayaan u rajeynaynaa inaan guulaysan doonno ugu dambayntii maxaa isleedihiin hawshaanu waad ka gaari kartaan hadafka ugu dambeeya natiijo weyn haddii oo aan ku adkaysanno oo dadka shacabka oo hadda aan ka qaadno aan ka qaadno qashinka aan sii adkaysanno waxaan gaaraynaa horumar dhaqaale horumar nadaafadeed horumar dhinac kasta leh oo aad taabanayso ayaan tiigsanaynaa siddeedda biloodoo soo socota waa mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa cabdirashiid maxamed cali yuusuf oo ka mid ah dhallinyaro is-abaabushay kana shaqaysa dhinaca nadaafadda magaalada muqdisho una warramayay barnaamijka waa go-aankaada idaacadda v o eda aada mahadsantah
kaasi wuxuu ahaa axmed xasan colaad oo inala socodsiinaya xubintaasi uu waraysiga ah la soo yeeshay cabdirashiid oo ka tirsan dhallinyaro iyagu leh shirkad qashinka ka qaada magaalada muqdisho zahray dhinaca kalena xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa jira guddi u qaabilsan faya dhowrka oo dadka ka wacyigeliya islamarkaasna u abaabula koruqaadidda caafimaadka guud ee xeryaha inkastoo dadaalkani uuna ku filayn xeryaha oo dhan haddana waxaa jira dadaalkaasi in guddigu uu mar walba wado wariyaha v o eda dhadhaab ayaa la kulmay guddoomiyaha guddiga nadaafadda ee xeryaha liibaan rashiid waxaana uu marka hore weydiiyey kaalinta ay nadaafaddu ka qaadato fayaqabka
fayadhowrka ama caafimaadka guud ahaan marka laga hadlo ama nadaafadda waa iimaanka barkiisa waana u muhim qoys kasta oo ku nool qaxootiga annaga haddii aan gudinahay waxaan ka koobannahay qeybaha kala duwan ee bulshada hadday ahaan lahayn haweenka dhalinyarada dadka dada oo waaweyn oo iyagana xigmadooda iyo taladooda wax ku oolka u tahay guddiga waxyaabaha aan samayno waxaa ka mid ah in tala bixin aan siino hay-adaha ku shuqul leh feedhowrka kana shaqeeya nadaafadda xaryaha waxaan qabanaa in aan soo ogaano ka tala bixinana meelaha in la isugu tago loo baahan yahay oo in laga qaado qashinka haddii aan tusaale kuusoo qaato bishii hore waxaa jirtay meel geedo badan ay ka baxeen qashin badanna uu ka jiray oo dadka lagu faraxumeyn jiray gabdhaha oo kale marka waa isugu tagnay hay-ado kala duwanaan la kaashanay u n-ta iyo qeybaha kala duwan hay-adaha waxaa dhacday in geedihii iyo qashinkii meeshii loo guro si loo badbaadiyo hablihii yaraa oo lagu kufsan lahaa nadaafadii iyo nadaafad daradii ay dhici laheydna laga qaado hadda waxaa ku jirnay xilli kulul xilliga kululaha waxaa haddana soo dhow xilliga roobaadka oo mar dhow imaan rabo waxaa mar ka shaqeynayna hadda inaan gurno kaakaaska ama baktiga oo meelaha kala duwan dadka ay ku tuuraan waxyigelin in loo sameeyo oo qoys kasto loo sheego meel cayiman inuu dhigo qashinka uu gurigiisa ka soo saaro halkii uu guriga hortiisa dhigan lahaa taas oo ka dhigan in guddigana ay halkaasi ka qaadaan oo hadhowdii meel la isugu geeyo in la dhigo goobo kala duwan waxyaabihii lagu shubi lahaa qashinka ama konteendaro gaar ah oo calaamadaysan oo calaamadii guddiga leh waxaa kaloo jirtaa in suuqaqa meelaha ah ku leenahay goobo oo biyaha laga kontaroolo si fayadhoorka si dhow loola socdo in biyaha qofka uusan ku daadinin wacyigelin laga siiyo meelaha dadka ay maraan qashinka in dadka maqaaxyaha iyo tukaamahale meel gaara ay ku sameeyaan inaan kala talinno tukaamada iyo meelaha ganacsiyada inay geedo beeraan nadaafadana ay ka shaqeeyaan waxaa jirtaa in guddiga intooda badan aanan lacag iyo wax la siiya aysan jirin oo si mutadawacnimo ay ku shaqeeyaan dhankaasna waxaana looga abuuraa shaqooyin sida in tuubooyin loo dhiso tuubooyinkaasna ay biyihii kaga gataan suuqa sidaasna waxgal ay ugu noqoto oo inkamka ay halkaas ay kaga helaan waxaa kaloo jirta marka laga hadlaayo fayadhowrka in aan ayagana wacyigelinta aynan ku ekeen keliya bulshada oo lala hadlo balse meelaha bulshada ay ku badan yihiin oo kale in khudbado looga soo jeediyo lagalana hadlo waxaa guddiga qaybka ah dad wadaada ah oo culummo ah oo iyagana masaajidda ka sheego oo bulshada ku baraarujiyo in fayadhowrka ahmiyad weyn oo ballaaran oo bulshada iyo bii'adaba ku leeyahay waxaa jirta mararka qaar in qaxootiga biyo la-aan ama biyaha ay yaraadaan waxaa dhacda marka marka xilliyada ay biyaha ay yaraadaan oo kale uu bato cudurada sida jermis kale oo maaragtay shubanbiyoodka iyo in la arko taas waxaa looga hortegi karaa in bulshada wacyigelin ballaaran laga siiyo waxaa kaloo jirto in musqulaha qaarkood ay buuxsamaan waxaan marka hay-adaha kala shaqeynaa inaan soo ogaano musqulaha noocaas oo kale ah xaafadaha ay ku badan yihiin si aan uga codsanno bulshada inay duugto dadka duuga marka waa dad guddiga ka mid ah oona hadhowda lagu qiimeeyo oona jantawaale ama wax lacag oo kooban ku qaato xagna waxay u noqonaysaa in guddigii lagaga farxiyo oo wax ay ku helaan si mutadawacnimo maadaama ay ku shaqeeyaan xagna waxay waxgal u tahay bulshadii iyo mujtamacii xagna waxay ku faanta waxay u tahay hay-addii oo maadaama ay bulshadii wax u qabato marka inahaasoo dhan iyadoo la eegayo ayaan fayadhowrka iyoiyo caafimaadka inay isu dhow yihiin oy wada shaqeeyaan aanaan bulshada ka dhaadhicina guddigiinan yaa idin maalgeliyo mise see u samaysmateen oo mataqaanaa iskugu xiranteen guddigan inta badan wuxuu ku samaysmay si mutadawacnimo ah hay-adihii ayaa soo bandhigay inay u baahan yihiin gudyada noocaas oo kale ah waxaa lagu xiran yahay madaxdii ama guddiyadii kala duwanaa ee qaxootiga ka dhexeeyey ka shaqaynayay marka xaafadaha ayay imaadaan qaarkood dadka guddidaa waxay ka mid yihiin dad xaafadaha matalo oo guddoomiyayaasha xaafadaha ayay iyagaba qayb ka ah waxaa kaloo qayb ka ah hay-ado kala duwan oo bixiyo adeegyada sida kuwa dadka curyaamiinta oo kale iyagaa soo xulo hay-addaa soo xusho oo guddiga saasaa lagu soo daraa kuwa culamaauddiinkana culamaauddiinkaa soo xusho kuwa dhallinyaradana dhallinyaradaa soo xulo kuwa kalena hay-addaa soo xusho intaas ayay isugu jiraan wax lacaga ama khidmad aad ku shaqaysaan ma jiro mise si mutadawacnimo u shaqaysaan guddiga wuxuu ku shaqeeyaa si mutadawacnimo ah wax lacagoo mishaaro uu qaata male waxaanan ka ahayn in mararka qaarkood kontragyadii aan hore kugu sheegay lagu siiyo sida musqulaha hadday buuxsamaan oo la duugayo iyo haddii la isugu tegayo meelaha qaarkood oo laga qaadayo qashinka iyo tuubooyinkii iyagana la siiyey dad guddiga ka mid ah oo tuubooyinkaasna ay biyaha ka gadaan dadka suuqa ku dhow ama ganacsatada halkaasna jantawaale ama wax lacag ah oo reerkooda masruufaadkooda uu uga soo baxo sidaan ognahay magaalooyinka oo kale waxaa jiro meelo qashimada laiskugu geeyo amaba wax qashinka lagu keydiyo oo meelaha yaallo taasoo kale ma ku fikirteen inaad magaalada dhigtaan meelo xarumo qashinka lagu keydiyo ama ma jiraan fuustooyin qashinka lagu rido halkan xaryaha way kala duwan yihiin xarada hadda xaga dheere oo kale waxaa jirtay hay-ad aada uga taakuleyn jirto talyaani ahayd waxay dhigtay qalab waaweyn oo taambugyo ahoo meelo kala duwan la dhigay oo qashinka lagu gubo lagana qaado annaga laakiin waxa aan dadka ku boorina waxay ahayd in qoys kasta qashinka intuu gurigiisa hordhigi lahaa goob cayiman oo uu guddiga ka diyaargeliya xaafad kasta in la isugu geeyo halkaasna wixii la gubi karana lagu gubo wixii kaakaas ah oo mataqaana wax baktiyey iyo waxaana laga jiido oo meelo godad oo magaalada ka baxsan lagu gubo tababaro ma u samaysaan bulshada ama mawacyigelin ma samaysaan si bulshada ay uga fujignaadaan dhanka caafimaadka kale ama waxyaabaha caafimaadka mataqana fayadhowrka kale wax u geysan kara xagga tababarada anaga hay-adaha noo fidiyo oo hay-adda fayadhowrka u xilsaaran xarada keer laakiin waxaa dhacda guddiga iyaga wixii la baray waa inay dadkii dib ula noqdaan mujtamacii oo ay baraan oo ay wacyigelin sameeyaan oo ay tagaan xaafadaha mujtamaca meelaha kala duwan ay joogaanna ay kaga qayb galaan hadday noqon lahayd iskuulaadka hadday noqon lahayd xaafadaha hadday noqon lahayd meelaha ay goobaha dadka isugu yimaadaanoo tuubooyinka suuqaqa kulli intaba ma jiraan maalmo cayiman aada isleedihiin maalin heblo iyo maalin hebla iyo mataqana waa inay bulshada soo banaan baxaan sifa mataqaana caafimaadka wax looga qabto amaba qashinka magaalada mataqaanaa buuxidhaafyo kale wax looga qabto qeybahaas waxaa la yidhaahdaa ololo ololo bishiiba mar ayaa la sameeyaa ololaha oo dadka inay isu soo baxaan oo qashinkaas si mutadawacnimo ah dadkao dhan ay ka qayb qaataan keliya guddiga ma aha waxaa kaloo xusuusin mudan in guddiga dadka ka mid ah ay yihiin dad matalo xaafado kala duwan oo xarada ka soo baxo marka taa waxay fududaynaysaa in qof kasto si sahlan uu adeegii ama fariintii uu u gaarsiiyey waxaa guddiga qayb ka ah dhalinyarada oo iyadana baraha bulshada oo lagu kulmay internetka iyagana wacyigelinta dhankooda ka geysta
kaasi waxa uu ahaa liibaan rashiid guddoomiyaha guddiga nadaafadda xeryaha dhadhaab waxaana uu rameeyey wariyaha v o eda ee magaaladaasi adhaada xeradaasi aadan xasan tarax dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in habeenka khamiista aad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixinno kale oo ka hadlaya faya dhowrka deegaanada soomaalida ee hamoogaanina haatana maxamed ow bal dhinacii heesaha aynu ku wada nasano heestii safiya iyo fanaanka cali najiib
indaheedu dumarkale kumaadoogo sanayso adubay ku daawatay nu jacayl daashaday kalgacayl ku degay kalgacayl ku degay indaheedu dumarkale kumaadoogo sanayso adubay ku daawatay adegan ku doorto kaliga ideeqe adal diiqagaliyo dhagahaygu deedaan amuran kaba madoontide eray eray eray ere dabacsan bay dabnahaagu karayaan adegan ku doorto kaliga ideeqe hadal diiqagaliyo dhagahaygu deedaan amuran kaba madoontide eray eray eray ere dabacsan bay dabnahaagu karayaan dar alleega baa tahay murwa lagu dagaa tahay safiyay dadkaba ruux deeqi baa tahay daraleega baa tahay murwa lagu dagaa tahay safiyay dadkaba ruux deeqi baa tahay dumarkaba idilkooda tanka doortay tanka doortay naftayda ku doonto dugsigaada ku ababtaa dulqaadkiyo deganaanta kala timi dumarkaba idilkooda tanka doortay tanka doortay naftayda ku doonto dugsigaada ku obabta dulqaadkiyo deganaanta kala timi adigan ku doorto kaliga ideeqe hadal diiqad ilaahay gudiida muranka dhama doontideyara dabacsan bay dindhahaagu karayaan dar aleega baa tahay murwalagu dagaa tahay safiyay dadkaba ruuxi deeqay baa tahay
fanaankaasi cali najiib iyo heestaa safiya inta haddaynu kusoo dhaafno haatana kusoo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijkeena dhallinyarada ee waa go-aankaaga waxay noo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa sahra cabdi axmed
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga oo maanta aynu ku eegayno fayadhowrka waxaa marti iigu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha iyo tamarta cabdixakiim cigo guuleed iyo doktor cabdiqani siciid faarax agaasimaha isbitalka daryeel ee magaalada boosaaso ugu horrayntii wasiirka biyaha iyo macdanta cabdixakiim cigo guuleed ayaa isagu aan weydiiyey inuu sharaxo heerka fayadhowrka ee soomaaliya waa tahay ee mudane bal ugu horrayntii ku soo dhowow barnaamijka haddaan adiga kugu bilaabo waxaad bal iiga warantaa maxaad ku cabiri lahayd ama aad sidee baad u dhigi lahayd heerka fayadhowrka soomaaliya sidaad ogtihiin soomaaliya biyuhu biyola'aan baa ka jirta xun inta yaree la haysta ee magaalooyinka maxaa dad ku badan yihiin lagu haystana biyuhu biyo nadiifa oo dadka maxaanay anfacaan ma aha oo yani looga shaaca nadaafada si wanaagsan looga shaqeeyey marka arrimahaasaan aada uga hadalaynay marka xaaladdu ma wanaagsana laakiin waa waa hawsha cod sidaanu wanaajinahay waa tahay isna khadka telefoonka ee magaalada boosaaso waxaa ku jira doctor cabdiqani siciid faarax ee doctora kusoo dhowow barnaamijka ugu horreyntii bal waxaad adna ka warantaa cudurrada ka dhalan kara ee nadaafad darrada ama fayadhowrka deegaanka oo xumaada waxay yihiin
walaal sahro waan dhowahay runtii way jirtaa fayadhowrka cudurro badan oo ka dhasha dhammaan waxaa ka dhasha cudurada loo yaqaano waterborne diseaseska cudurada biyaha jeermiska wasakhaysan oo aan biyaha nadiifsaneyn cabitaankeeda cunada qudheeda oo nadaafadeeda hooseyso ayaa cudurada noocaas oo dhan ba waxay ka dhalan karaan markii ay fayadhowrka ama wixii jeermiski uu ku badan yahay environmentigii ama deegaankii dadkiina ay ku hareersan yihiin ay aada ay ugu contacturada yihiin marka waxay keenaysaa in cuduradaas oo dhan ay dilaacaan waa tahay marka ee waxaad iiga warantaa ee dhakhaatiir ayaa tihiin ee magaalada boosaaso dad intee la eg oo cudurada qaba ee ka dhasha nadaafad darrada ayaa idin soo gaara wiigii bishii ama sanadkiiba horta annaga hosbitaalkan daryeel hospital oo ku yaala magaalada boosaaso waa hosbitaal ay ku mideysan yihiin dhakhaatiirta deegaankan puntland ka howlgala intooda badan runtii bukaano badan buu aqbalaayo qabtaa bishii bishaan hadda ugu yaraan kun iyo afar boqol oo bukaana baanu qabanay kun iyo afarta boqol oo bukaankaa inta u timaada cudurada infectioska cudurada faafa waa cudurada ugu badan oo deegaanka wasakaysan ama deegaanka aan healthiga ahayn ka yimaada waa percentage aada u badan oo ay ugu horeeyaan cuduradan waxa weeye akuyo diyaariyada oo ka dhalanaya jeermiska biyaha aan nadaafada lahayn sidoo kale cudurada ka imanaya cunada oo food poisonka iyo waxyaalahaas oo dhan marka waa number aada u badan runtiina waa number waxa weeye ku xiran in wacyi caafimaad oo wanaagsan dadka la siiyo oo aqoontooda caafimaadka wacyiga caafimaada ee kor loo qaado ay ku baabi'i karaan isleenahay waa tahay dhegeyste ayaa khadka ku jira magacaaga ku bilow halkaad naga soo wacayso waxaa ku jira khadka oo si toosa barnaamijkan iyaguna uga qayb qaadanaya wasiirka wasiir ku-xigeenka tamarta iyo biyaha soomaaliya cabdicasiis waa cabdixakiim ciga guuleed oo isagu jooga magaalada muqdisho iyo doctor cabdiqani siciid faarax oo jooga magaalada boosaaso marka qofkeed jeclaan lahayd inaad su-aashaada weydiisid adoo magacaaga ku bilaabayo su-aashiiba
walaal waa mahadsan tahay wasiir ku-xigeenka iyo dhakhtarka waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullah intaas kadib magacayga waa mursal cali waxaan kasoo hadlayaa magaalada muqdisho wasiir ku-xigeenka iyo dhakhtarka mid hal su-aal baan weydiinayaa wasiir ku-xigeenka waxaan weydiin lahaa xamar biyaha laga cabo tusaale ahaan waa biyo xalay magaalada muqdisho dhexdeeda ka qodan oo maaragtay faya dhowrkooda iyo biyaha caafimaadka macnaha inay la cabi karaan iyo in ay cudurro keenayaan aan maaragtay la hubin marka ceelasha biyaha oo kaleeto oo lagu talagala xamar inay biyaha ay siiyaan dawladda maxaa uga qorshaysan inay ceelashaas howlgeliso si dadka biyahana biyo nadiifa oo magaalada banaankeeda ka imaada ay u helaan wasiirka ayaan weydiin ninka dhakhtarka waxaan weydiin lahaa waata u kaadi marka wasiirkaa kuu jawaab wasiirkaa kuu jawaaba haye wasiir mursal aad baa umaqsan tahay su-aashaada su-aal fiican weeye runtii waxyaaba badan baa uga qorshaysan waa runtaa sidaas oo kale magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale waaweyn oo dalkaba biyo wanaagsan oo yani dadku cabaan standardka adduunka lamida lagama cabo dadkii ganacsatada ee ceelashada magaalada kule magaalada banaankeeda kulihii waxay ku dooreen sidii ay dadka u ambixin lahayn biyo u siin lahaayeen laakiin waxaa la waxaa waxaa loo baahan yahay in loo gudbo stagekii labaad oo ah in biyo nadiif ay dadku helaan arrintaas waa arrin aan aada uga shaqaynayno sidaan hadda anagu bishii lasoo dhaafay iyo maalmihii hadda lasoo dhaafayba xafladdii shalayna waan ka dhawaajinay waxaan dadaal ugu jirnaa sidii magaalada muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee populationka ku badan yihiin sida maxaa ahaye boosaaso gaalkacyo iyo kismaayo magaalooyinka waaweyn oo dhan sidaan sanadka waktiga waktigiisa ugu heli lahayn maxaa ahaye biyo nadiif ah oo maxaa dadku ay cabi karaan si loo maxaa ahaye dhamaystiro cudurrada ka dhasha nadaafnimada biyaha waa tahay aad baad umahadsan tahay hayee dhegeysta su-aasha kalead u qabto ee doctor cabdiqani maxaad weydiin lahayd doctor cabdiqani waxaan weydiin lahaa cudurada nadaafada xumada ka dhashay nabro waxaa jira tusaale kasoo baxo dadka xiliyada kulaylaha miyaa wejiga iyo kasoo baxo oo dadka qaar kasoo baxo cuduradaas cuduro nadaafad daro nadaradaas wax nadaafad darada la xiriira miyaa mise waxaa waaye mataqaan wax kale oo aan nadaafad shaqo kula hayn oo kulaylka iyo wax saasa la xiriira waa tahay doctor cabdiqani siciid faarax sida u dhigayo dhegeystahaasi hadalka waxaa jira cuduro badan oo jirka dadka ku dhaca hadday noqdaan kuwa isnidaamiska soomaalida ay dhahaan daafka indhaha ku dhaca xiliyada qaarkood jir cuncunka nabaradaa soo baxaaya oo uu sheegayo hadda mursal marka cuduradaasi iyo sidee xiriir u leeyihiin bee-ada wasaqaysan waa su-aal wanaagsan oo aada u wanaagsan su-aashoo dhegeystuhuna weydiiyey runtii cuduradaasoo lababa waa u qaybsamayaan dhanka nadaafadda waa soo gelayaan oo qofku personal hygiene qofku hadduu nadaafad fiican leeyahay ama nadaafadiisu hooseyso way dhici kartaa in kendisis cuduradan dermatologiga ah oo maqaarka ku dhaca inay kasoo baxaan oo ay cuduro badan oo maqaarka nadaafad xumada ay sababto way jiraan sidoo kale waa la dhihi karaa environmentiga way khuseysaa oo heer kulka oo kale iyo markuu kaco waxa weye climate changiga ama isbedel cimiladu isbedesho way leedahay cuduro badan oo kinka maqaarka qofka bini aadanka dhibaato gaarsiinaya marka labadaaba way tahay haddii aynusan usoo noqono toobigeena ama mawduuceena khuseeya oo ah hayo dhowrka de qofka bini aadanka oo nool oo maanta haysta biyo ku filan oo cabo oo nadiifa wuxuu sidoo kale u baahan yahay inuu ku dadaalo nadaafadiisa shaksiga ah si uusan bulshadiisana meel ama door muhiima uga qaado marka waxaa taladu ay tahay inuu qofku sameeyo isagu shaksiya nadaafad sare uu la yimaado si uga badbaado cudurada ku dhaca maqaarkiisa oo ka imanaya dhanka nadaafad xumada waayahay wasiir bal haddaan aniga su-aal ku weydiiyo maxaa uga qorsheysan dowladda inkastoo xukuumadeenan ay cusub tahayba haddana wasaaraddiina tamarta iyo biyaha maxaa uga qorsheysan wax ka qabadka arrimaha caafimaadka iyo fayadhoorka waxaan ku dadaalanaa oan ka shaqeynanaa si aan u xidhigtiri lahayn cudurada noocaas oo kale ay dhibaatooyin ka yimaada oo aan magaalada looga heli lahaa magaalooyinka waaweyn oo dadku badan yihiin looga heli lahaa biyo fiican oo nadiif ah maxaanahay udhigno biyaha maxaanahay madaxa kale adduunka waa cabaan waxaan dib ugu noqonayaa doctor cabdiqani siciid doctor waxaad iiga warantaa cuduradan ka dhalan kara nadaafad darada ka sokow in nadaafadii bay-ada iyo deegaankii la hagaajiyo waxyaabo kale oo aad is leedahay dadku ha ku daraan wax waa looga qaban karaa ma jirtaa waayo meelo badan oo soomaaliya ka mid a ama deegaano fara badan oo dhulka miyiga ee uu qeyb ka yahay waxaa suuragal ahayn in nadaafadda guud ahaanba danaha guud si guud loo wada qabto marka qofku wuxuu isaga ilaalin kara ma jirtaa ka sokow midda guud ee ee saameynayso
waa su-aal aada u fiican sahri walaal way jirtaa oo bulshadu nadaafadda qofka inuu shaksiyan ama si individual ah inuu isagu nadaafadiisa u daryeelo ayay ka bilaabataa nadaafada qoysku waxay ka bilaabataa qof kasta inuu isagu ko kor u qaado nadaafadiisa sidii loo helo caafimaad kare marka ama miyi qofku ha joogo ama magaalo ha joogo waxaa khasab ku ah siduu u helo caafimaad waara inuu isagu nadaafadiisa kor u qaado waxyaalaha nadaafada kor loogu qaadi karo oo cudurada looga fogaan karo waxaa kow ka ah qofku in uu meelaha uu jermisku kasoo gaarayo oo dhan uu iska xiro tusaale ahaan qofku inuu waxa weeye dhaqo gacmihiisa si wanaagsan u dhaqo lugihiisa si si wanaagsan u dhaqo wejigiisa meelaha dhammaan uu qofku ka furan jirkiisu ka furan yahay oo isleeyahay markaas waxa weeye waxaa ka gaarayaan jermis waa inuu iska habeeyo taasna waxa aada kor loogu qaadi kara oo maanta bulshada soomaaliyeed aan isleeyahay way ka maqan tahay waxa weeye maadaama aynu wakti burbura soo marnay waxaa dhacday in health educationkii wacyigii caafimaad uu hoos u dhacay marka in wacyigelin fiican oo caafimaad oo loo sameeyo dadka meel kasta ay joogaan ama magaalaha joogaan ama miyiga joogaan in xoog loo qaado si markaas uu qofku u ogaado maanta qofka soomaaliga oo miyiga ku nool waxa laga yaabaa inuusan garanayn faa-iidada ay leedahay gacmaha uu dhaqanayo inuusan garanayn marka in wacyiga caafimaad kor loo qaado aada baan anigu ugula talin lahaa siikunaade waa isaga dowladda iyaga waynala joogaan wasiirka waxa weeye waa codsi aan usoo jeedinayno annaga ka dhaqaatiir ahaan ama samaca caafimaadka u adeega waa waa run oo waxaanu u baahan nahay inaan anaguna waxaweye horumarino arrimaha wacyigelin caafimaad oo ballaaran inaan kala qayb qaadano si buuxda waayo doctora waad mahadsan tahay ee khadka telefoonka isna waxaa ku jira dhegeysto kale magaalada naga soo wacaysiyo magacaaga ku bilow kadibna su-aasha wasiir ku-xigeenka haddaad weydiin lahayd tamarta iyo biyaha cabdixakiim cige guuleed ama aada weydiin lahayd doctor cabdiqani siciid faarax oo agaasimaha guud ee isbitaalka daryeele magaalada boosaaso ah bal soo dhawow dhegeyste bismillah assalaamu calaykum waa idin salaamaya adiga iyo madaxda kula fadhido iyo dhakhaatiirtaba su-aasha aan rabo inaan weydiiyo dhakhtarka waxa waaye yay mas-uuliyada ka saaran tahay nadaafadda sideedaba nadaafadda in la ilaaliyo waad ogtahay wadanka burbur culusaa ku dhacay nin walbana farmasi iska furtay oo wuxuu yidhi dhakhtar baan ahay iyadoosan uuna ilaalinaynin nadaafadii iyo qofkii asaga naftigiisa uu aqoon ulahayn nadaafadda sidii loo ilaaliyo marka yay mas-uuliyad ka saaran tahay in nadaafadda la ilaaliyo oo la wacyigeliya dadka yay mas-uuliyad ka saaran tahay arrinkaasdhakhtarka inaan weydiiyo midda labaad waxa waaye nin walba farmasi buu furtay oo cirbadihii dadka lagu diray wadooyinka daadsan oo dhiiggii qofkii operationka lagu sameeyey wasaqdiisii baa wadooyinka daadsan arrinkaa iyadaana inuu howl ka qabto oo buraarijiyo oo ummadda wax u sheegay yay xil ka saaran tahay labadaas suaalood dhakhtarkaan weydiinaya waa tahay dhegeystahaasi magaalada kismaayo naga soo wacay dabcan suu markii hore ii sheegay marka maxaad ugu jawaabi lahayd doctore
dhagaystahaasu su-aal fiican oo aada u wanaagsan buu na weydiiyey runtii jawaabtu waxay noqonaysaa qof kasta oo professionaal ah oo garanaya oo aqoon u leh dhibaatada ay keeni karto nadaafad daradu kolley waxa weeye mas-uuliyad buuxda baa ka saaran isaga naftiisa iyo dadka kale naftoodaba inuu nadaafadooda guud ku dadaalo tan aan u malaynayaa dhanka caafimaadka ee u badnayd oo ah waxa weeye farmasiyada dadka ka shaqeynaya ama goobaha caafimaad oo aan tababar fiican ama aqoon fiican ulahayn sidai ay nadaafada u hagaajin lahaayeen bersantajka nadaafad xumada oo uga timaada dhanka caafimaad goobaha caafimaadka qofka bukaanka ah runtii waa lasdhihi karaa soomaaliya markii la fiiriyo inay badan tahay laakiin waxaa khasab ah mar kastaba wasaaradda caafimaadka iyo cidda caafimaadku wadanka uu uu hoos tago in ay quality control sameeyaan oo arrintaas waxa weeye taxadar laga sameeyo oo qofkii shaqadan ehelka u ah oo professionalkan ku takhasusay inuu ka shaqeeyo si looga fogaado in qof bukaana oo goobta caafimaad yimi oo u yimi in uu waxa weye service caafimaad ka helo inuusan ka qaadin dhibaato oo caafimaad darre uusan ka qaadin taas waxaan malaynayaa waa arrin aada u weyn waa mas-uuliyad weyn oo saaran cid kasta oo waxa weye dhakhaatiirta laga bilaabo wasaaradda caafimaadka dadka aqoonta caafimaadka oo dhan way saaran waayahay waxaan kusoo qatimayaa ee wasiir ku-xigeenka tamarta iyo biyaha ee wasiir cabdixakiim ciga guuleed bal adigu maxaad kusoo gabagabayn lahayd barnaamijka waxaan rabaa inaan inaan u mahadnaqay mahad celiyo doctor cabdiqani sida quruxda badan ay uga jawaabay su-aashii dambe maxaanay soo weydiiyey muwaadinki soomaaliyeed run weeye mas-uuliyaddu way nagada saaran tahay laakiin mas-uuliyadda labaa loo kala qaadaya mas-uuliyadda nabadkeed midna waa mid shaksi ah oo dee qofka bini aadanka ee soomaaliga qofka bini aadanka la rabo inuu isagu mas-uuliyaddeeda qaado dee isagu ilaaliya nadaafadiisa meeshuu wax ka cunayo meeshuu degan yahay siduu u nool yahay nolosha isagaa laga rabaa nadaafadeeda inuu mas-uuliyaddeeda qaado magaalada mas-uuliyad kale oo nagada saaran oo guud ahaan kay nagada saaran oo oo marka yani marka xagga dawladda iyo marka shicibka iyo dadka meelaha caafimaad ka shaqeeya saaran oo ah iyaguna inay dhowraan oo mas-uuliyad gaara ku saaraan sidii ay maxaa qalab nadiifa ugu shaqayn lahaayeen maxaadaraye dee shacabka ugu gudbin lahaayeen maxaadaraye adeega ay ay ay ay sameeyaan sida ugu fiican marka intaas dadka dawaya aad baad u mahadsantiin labadiinaba ka qaybgalkan barnaamijkan
aad iyo aad u mahadsantahay saare cabdi axmed oo nala socodsiinaysay xubintaasi wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga welina waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya
magacaygu waa maxamed cabdi cilmi waxaan ku suganaa degmada gaalacaayo gobolka mudug xaqiiqdii haddaan ka hadlo dareenkayga oo xanaankayga ka guuxayo waxaa aad iigu taagan xaaladda soomaaliya maanta ay ku sugan tahay waxamaankayga ka guuxaya soomaalino qarannimadeeda oo lagu lumiyey federaalism waxamaankayga ka guuxayo khayraadkii soomaaliya oo la bilileqaysanayo dad u maqan cid dowlad u maqan aysan jirin waxaa xaqiiqdii maankayga kaleeta ka guuxayo in soomaaliya colaadii daba dheeraatay inuu ilaahay maalin un ka baxsho
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiwaaxid macalin ishaa oo ku sugan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug runtii maankayga waxaa ka buuxaya dhibaatada dabadheeay gaar ahaan bahda saxaafadda soomaalida ah tacadiyada loo geysanayo haddii ay noqon lahayd bir xarid iyo waxyaabo kale runtii maankayga waxaa ka buuxaya goormay saxafiyiintu noqon doonaan kuwo u adeega dadadooda oo dhibaatada iyo tacadiyada dadka u geysanaya ay ka daydoon runtii waa fakar ama maskax aan isleeyahay in wakti badan ay u baahan tahay aankayga iyo dareenkayga oo dhanna waxa uu yahay mid ku salaysan dhidka saxafiyiintu ma ay ka bixi doonaan
intaasina waxaa noogu eeg xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya dhegeystayaashu waxay mar walba noogu soo diri karaan emailka somali at v o news com si ay noola wadaagaan waxaa maskaxdooda ka guuxaya ama maankooda ku taagan ee ay jecel yihiin in ay ka hadlaan idinka oo kusoo hagaajinaya barnaamijka dhalinyarada ee waa go-aankaaga maxamed oo haatan aynu ku wada nasano dhinacii heesaha waxaan inoo soo qabanayaa heesta dalxiis iyo cododka fanaaniinta raxme roos iyo weliba dalmaryare
aynu dababgallo dalkii aan lahayn dikhiliyo cartiyo diridhabiyo
aynu dadabgallo dalkii aan lahayn disuriyo xamaandaamiyo barbara markaysa degnee deeqa inake aynu dababgallo dalkii aan lahayn dikhiliyo cartiyo diridhabiyo xamaan
aynu dadabgallo dalkii aan lahayn disuriyo
daamiyo barbara hargeysa degnee deeqa inake intaanu daalayn dibadiyo dalkaba dabjidugu noqdaa intaanu daalayn dibadiyo dalkaba dabjidugu noqdaa dar alle adaa degano adna ugu daabacee dar alle adaa degano adna ugu daabacee
heestaasi dalxiis raxmaroos iyo dalmaryare ayaa ugu dambeysay barnaamijkeennii waa go-aankaaga waxaa idila socotiinaysa hare ciidla nuur iyo maxamed cabdi xasan intaynu mar kale barnaamijkan oo kale ah ku kulmayno amaba idaacaddeeda subaxnimo lixda iyo barhka wakhtiga bariga afrika aynu isku imanayno waxaanu dhinacayga idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo subaxnee deeqa inagee aynu dadabgallo dalkii aan lahayn duxadii qarqiyo dale iyo nuga
aynu dadabgallo dalkii aan lahayn dolo iyo wardhee
This program has come to you from the Voice of America, Washington.